guddoomiyaha degmada doolo waa maxamed xuseen cabdi yaa kulombileeringo korlanka qaadaya nabadgelyada iyo amniga la qaaday walgorodka ku noolanga degmada kulunkiya welibaa ku qeyb galeena madaxa arrimo bulshada madaxa mashaariida iyo xiriirka iyo hay-adaha ayaa diiradda laka saaraya ahmiyadii lada nabadiya ku jarta deegaanada hooskooyinga degmada doolowa walgarodkiiya dhiniga kiisho ku warbiyenga xaalado nabadgeliyada ee deegaanadaasi iyo sidiiyo qeyb muhiimayan ku qaadayanga islamarkaana iyo ku jaranga baahiyo gaara iyo qabanga bulshada si warlanku qabada gudoomiyaha degmada doolowa maxamed xuseen cabdi iyo walgorodkan kumahad nagaysadiyon ku qeyb qaadayanga xalinta cabashooyinka bulshada dhatiyo baahiya gaarka iyo deegaanada iyo ku jaranga sidii war lankuga wada lahaaye si wadajira waana lanku shaqeey lahaaya odayaasha dhaqanka dhammaan dadka deegaanka oo ka imaaday deegaanada bay ee degmada dolow inta udhexaysa maaragtay webiga jiinkiis wixii xag ka jiro sidaa usoo ajiibteen imaanshahan iyo sidaad u imaadeen maaragtay degmada dolow iyo xafiiska aad ula soo xirteen dhammaan horta waan kaga mahadcelinayaa halkaas aad degantihin o dhan nabadgelyadeeda iyo deegaanka nabadgelyadiisa inta waa muhim isku xirkooda sida aad uga shaqaynaysaan oo wanaagsan oo mas-uuliyadda lena waan kaga madcelinaya muddo saddex sano ka hor markii deegaankan imaanayay waxaa laga yaabaa wax badan oo colaado ah inay ka jireen sheega nabadgelyada anu uga faa'idaysanayo nabadgelyada aan haysano inaan adkeenno waa laga maarmaan dowlad kale aan darislanahay xaduudan ilaa iyo ceelberd ilaa halkan quracjom ilaa halkan aan joogno ilaa iyo bulaxaw laga sii tago bulaxaw ilaa iyo ceelwaq lasii mara ilaa iyo raaskambooni dhoobli agaasii mara xaduudan way fara badanta laba dowladood dhadheer baan daris lanahay oo dowlad kasta laga yaabo sideed boqoloo kilomitir oo xaduuda inaan la wadaagno ayakaas soddonka sano waddanka uu burbursanaa hadday dhanka caafimaadka noqoto hadday dhanka waxbarashada noqoto dhanka nabadgelyada hadday noqoto waa ku tiirsaneen marka waxaan rabaa inaan adkeenno dariskan ilaahay waa noo dooray annaga maana dooranin cid kasta oo caqabad ayaka ku ah waa cid kastaoo caqabad ku ah danta soomaaliyeed iyo danta dadka deegaanka degan intaba arrin horumarineedu lakin waxaan rabnaa sanadkan sanadka ku xiga hadduu ilaah yidhaahdo in boholgaras wasaaradda waxbarashada ee statetka qodobka labaadna gargaarka inay ka faa'idaystaan baa gargaarka in la siyaasadeey ma rabno in la dhibaateey ma rabno wixii meeshan ka baxayo oo bay aadaayo ama cid kasta ilaa ceel bardaa looga imaada meeshan hay-adaha lagala kulmaa mataqaanaa meel kastaa looga imaadaa cid kasta oo mataqaanaa isla xisaabtan hay-adeed ama isla xisaabtan gargaar hay-adaha deegaanka ama dadka deegaanka la xisaabtamayso ama mas-uuliinta deeganka jooga la xisaabtamayso ayadana waa u furanta inay imaadaan la kulmaan dadkooda waxaa loo fulinayo masaxba mase waa khalad ayadana sideeda waa wax meesha ku jiro annagana waa kala shaqayn hadduu la yidhaahdo